askari ka tirsan ciidanka booliska ee somalilan ayaa xalay fiidnimadii ku dilay gudaha jaamacadda camuud arday ka mida ardayda wax ka barata kuliyadda injineerinka ardaygan oo magaciisa la odhan jiray ibraahim cabdishakuur ibraahim intii aan la dilin wuxuu ka mid ahaa arday gellinkii dambe ee shalay imtixaanka gunaanadka sana dugsiyeedkan ee jaamacadda ku gelayay xarunta jaamacadda camuud inkastoo mas-uuliyiinta u sarraysa gobolka awdal iyo madaxda laamaha ammaanka ee gobolka oo aan la xidhiidhnay aysan ka hadal sida dilku u dhacay haddana guddoomiyaha jaamacadda camuud brofesor sulaymaan axmed guureed ayaa v o-da u sheegay in askari ka mida ilaalada jaamacadda xabadi kaga dhacday ardayga xabaddaasi oo ugu geeriyooday ardaygaasi allah u naxariistee wuxuu sheegay guddoomiyaha jaamacadda camuud inay aada uga xun yihiin dilkaasi islamarkaasina la hayo askarigii falkaasi geystay wuxuuna tacsi u direeyey helada ardayga geeriyooday oo kala jooga boorame iyo magaalada boosaaso waxa weeye galabtii markay shantii waxoogaa ta shan iyo barkii meelaha ayaa askari ilaalada jaamacadda ka mid ah rasaas kaga dhacday inan jaamacadda ku jira kuliyadda injineeringa oo shan sanka labaada cabdirashi ibraahim cabdirashiid cabdishakuur ibraahim marka waan ka xunnahay qoysiinsiina tacsiyan diray askariga waa la qabto waa la hayaa tacsiina gobolka o dhan baa u diray iyo badashaasay intuba loo diray ciidanka iyo iyo iyo askariguba labaduba wax ka yimaadeen gobolka beriga sanaag beriga sanaag inaa lalahay waynaa profeer marka ma wax khilaaf oo labadooda si gaara uila jira maya maya su-aal kale kama banaana inanka ugu dhintay waana la baaraya arrintii askarigina waa la hayaa dhacdadan lagu dilay wiilka ardayga ah ee wax ka baranayay jaamacadda camuud kuliyadda injineerinka oo ahayd mid aada looga naxay ayaa ku soo beegmaysa xilli magaalada boorama laga xidhay dhallinyaro tiradoodu ka badan tahay konton dhallinyara oo iskugu jira wiilal iyo gabdho kuwaasi oo ciidamada ammaanka ee somalilan lix iyo labaatankii bishii juun u taxaabeen xabsiyada gebile iyo madheera ee somalilan dhallinyaradaasi oo lagu eedeeyey inay calanka soomaaliya iyagoo ku labisan sitana muuqaal ay iskaga duubayeen hareeraha magaalada boorama ayna soo dhigeen baraha bulshada waalidiinta dhalay dhallinyaradan iyo hay-adaha xuquuqda u dooda ee somalilan ayaa walaac ka muujiyey xaaladda dhallinyaradaasi maadaama aan maxkamad la horgeynin eedahooga tan iyo intii dhallinyaradaasi la xidhay waxaa magaalada boorama la keenay ciidamada loo yaqaana r r u da oo ku gaashaaman gaadiidka ciidanka kuwaasi oo habeenkii gaafuwareegayay xaafadaha magaalada haashim sheekh cumar good v o e boorama